halkan aynu galabta iskugu nimi shirkeenii inoo ballansanaa oo ay kasoo qeyb galeen labada beelood reer buuhoodle iyo reer qorlugud xubnihii ay usoo xuleen arrintan aynu halkan u joogno oo qolo walba ay ka kooban yihiin labaatan xubnood iyo isamadii ama salaadiintii iyo garaadadii labada dhinac waxaa intaa weheliya ergedii dhexda ahayd ee gurmadka ahay u timi halkan hawshan iyada ah intii iyana laga soo xulay oo ka kooban salaadiintii garaadada salaadiinta iyo garaadada cuqaal iyo odayaal dhaqameed waxa weheliya oo intaas ku darsan culimo aanu u yeedhnay haddii aanu nahay qolyaha dhexda ah sababta aanu ugu yeedhnayna aanu tilmaami doono ka kooban sagaal xubnood oo halkan fadhiya xalqadaa dhexe marka waa la macnayn doonaa insha allahu taala macnaha ay leedahay waa macnayn doonaa hordhac ahaan shirkeenani galabta waxa uu ka kooban yahay waa intaas haddii aan marka nuucdiisa u dhaadhaco iyadoo hadalka aan siin doono salaadiinta oo ay sheegi doonaan waxa aan runtii dawrkii hore ee shirka ama qaybtii hore ee nabadeynta baynu kasoo gudubnay waxa aynu galabta laga bilaabo gudagelaynaa qaybtii labaad ee kala gurista qaybtii labaad ee kala gurista ha noqoto waxyeeladii dhacday ha noqoto wixii ay wax ka dhaceen ama wixii ay waxyeelada dhiciddeeda sababta u ahaa waxyaabahaas kala guristoodii ayaynu galabta halkan iskugu nimi inaynu bilowgeedii istaagno ama afkeedii aynu istaagno oo aynu ku wareejino ciddii mas-uuliyaddaas kala gurista ama garqaadista geli lahayd ciddaasi waxa aan garanay haddii aan hor ka hordhaco mas'aladan dhacday dad muslimiina baynu nahay dad ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisa iyo kitaabkiisa iyo sunnada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam rumaysan baynu nahay ilaahayna sidaas buu inagu addoonsaday wax kasta oo dhaca oo nolosheena ka mida inaynu u celino ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ilaahay baa inagu addoonsaday ilahay waxa uu leeyahay ma kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina allah aayadda qur-aanka waxau ku tilmaamayaa qofka bini aadamka ahi marka uu yidhahdo muslim baan ahay ee shahaadatooyinka uu qiro ee uu halkaa istaago khiyaarkiisii inuu inuu ilaahay u dhiibtay hoggaankiisii inuu ilaahay u dhiibtay lidalika baa ilahay leeyahy ma kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim uma sugnaanin qofka mu'minka ah iyo qofka mu'minadda ah haddii ilaahay iyo rasuulkiisu ay si xukmiyaan inuu isaguna yidhaahdo maya anigu xukunkaa kale sidaa kalan qaatay ilaahay maxaa uu xukmiyey ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min dunihi awliyaa ilaahay subxaana watacaala waxa uu xukmiyey oo uu yihi raaca ilaahay kitaabkiisa waa kaasa raaca sunnadii nebigu waa taasa raaca taas baa ilahay nagu xukmiyey marka khiyaar uma lihin inagu wixii xukun ah ee ina dhex yimaada ama arrinayna dhex yimaada laysku qabto in aynu inaguna idhaahno ilaahayna sidaasuu yidhi annaguna saasaan doonayn oo aynu khilaaf ku samayno ilahay kitaabkiisa aynu khilaaf ku samayno iga raalli ahaada intaa wacdiga ah haddaan dhex geliyo salaadiina iga raalli ahaada ma lihin ilaahay markaa muxuu tilmaamay cidda ilaahay waman yacsi allaha warasuulahu haddii ilaahay sidaa xukumay cidda khilaafta ee tidhaahda maya anagu sidan kaleanu doonaynaa waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina ilaahay waxau leeyahay qofka ilaahay caasiya ee rasuulkiisa caasiya khilaafa amarkooda qofkaas waa lumay lumid cad buu lumay lumid cad ayuu lumay waxaa kaloo ilaahay tilmaamaya subxaana watacaala in badan qur-aanka uu kusoo celcelinaya aayaadka noocaas oo kale ah waxaa ilaahay inoo tilmaamay haddii laysqabto waxa laysku qabtaa waxay doonaan ha noqdeen qaraday doonaan ha lahaadeen in ilaahay iyo rasuulkiisa loola noqdo wain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuul ilaahay subxaana watacala wuxu ley hadaa waxay isku qabataan qara loo in in lama odhan intaa yar iyo intaa badan shayba haddaa isku qabataan wuxuu doona ha noqdeen ilaahay iyo rasuulkiisa ula noqda baa ilahay lii ilaahay iyo rasuulkiisa ula noqda oo weliba uhogaansama uhogaansama taas iyadaa waxaa nadarkaa arartaa udhigtay ama aanu keenayaa waxa aanu garanay gudidayadii ama ergadayadii idiin dhexaysay isqabadkiinu inaynu inaan xukun uga dhigno ilaahay kitaabkiisa iyo sunada rasuulka aleyhi salaatu wasalaam ilaahay kitaabkiisa iyo sunada rasuulka inaan uga dhigno xukun inaan uga dhigno loo helo oo iimaankaasi uu inoogu xaqiiqoobo oo nicmadaa aynu u helo ba anaguna maadaama aanu guddi dhexdhexaada oo erga ah oo arrintiina gacanta ku hayso idinkala goysa aanu nahay waxa aanu garanay qaadanay ku qanacnay inaanu ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inaanu idiin dhiibno inaan taa idiin dhiibno ayaanu ku qanacnay markii aanu taa inaanu idiin dhiibno aanu ku qanacnay baa waxa aanu doonay inaanu ehelkeedii markaa idiin doono waxaanu garanay inaanu ehelkeedii xukumi lahaa ee garanayay aanu idiin doono sidaas baanu kusoo xulay culimadaas waxaanu ku ladhnay guurti aqoon ama garasho leh oo wixii dhaqan ah ee dadka u dhexeeya ama curfi ah ee dhulkan ka jira wixii ka dhinma culimada ku garab joogta oo ku kabta ama u wax ugu kordhisa tala ha noqoto dhaqan ay uga gacmo furfuran yihiin ha noqoto isku keenka ama isku isku kala wadaynta labadiina ama isku maxaan idhahda ha noqoto ayaanu ku kabnay waxaanu garanay marka xalqadaa inay noqoto xalqadaas inay noqoto halkaa ragga halkaa fadhiya aad aragtaan in badan oo kamidana waa garanaysaan qaar badanna waa baran doontaan insha allahu tacaala oo hadda fadhiya halkan waxaan baa ku darayaa xukunka ilaahay subxaana watacaala waa waxaynu uhogaansanahay waa waxaynu uhogaansanahay oo aynu ku qanacsannahay oo ilaahay subxaana watacaala uga diin yeelanayna caqiido iyo iimaan inoo ah iimaan inoo ah waxaa ilaahay qur-aanka uu ku leeyahy falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum huma laa yajiduu fi anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima bal aayaddaa u fiirsada allah waxa uu leeyahay falaa warabbika ilaahay wuu dhaaranaya nebi maxamed buu shidaab ku dhacayaa waxaa la leeyahay nebi maxamedow ilaahay ilaah baa isagaas ku dhaaranaya ilaahay subxaana watacaala markaasaa waxa uu leeyahay nafteydaan ku dhaaranaya iimaan lagama helin ummadaada ama dadkaaga falaa warabbika laa yu'minuun maxamedow rabbigaa baan ku dhaaranaya ilaahay may rumaynin oo iimaan lagama helin xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ilaa la helo oo ay ku sifoobaan dadkaagu inay ku isula soo xukun tagaan wixii ay isku qabteen kitaabka ilahay iyo sunada nebiga aleyhi salaatu wasalaam ilaa la helo inay isula soo xukun tagaan oo ay ku kala xukun qaataan oo ay ku kala xukun baxaan taasi ilaa laga helo oo ay sidaa ku dhaqmaan oo ay caado u noqoto oo ay dabeecad u noqoto ilaahay subxaana watacaala may rumaynin o iimaan lagama helin falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt oo dabeetana marka wax loo kala xukumo ee layahaa sidaasaa ilaahay kitaabkiisu yidhi oo sunnadii nebigu caleyhi salaatu wasalaam ay tidhi waa inaanay naftoodu xaraj dareemin xaraj culays waa inaanay dareemin diidna waa inaanay dareemin waa inay ku qancaan qanaaco boqolkiiba laba boqol ah qofku waa in lagu qanaaco waa qanaaco boqolkiiba laba boqol ah sidaasaa ilaahay yidhi oo rasuulkiisu yidhi oo uu xukunkiisu yahay marka la yidhaahdo uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta waa inaan culays waa inaanay dareemin waa inay sacatu sadra dareemaan maxaa laga sii dambaysiiye weliba wayusallimuu tasliima waana inay uhogaansamaan weliba hogaansami ay uhogaansamaan taasaa laynaga rabaa walaalayaal adeerayaal awowayaal taasaa laynaga rabaa oo inaynu ku sifowno laynaga rabaa oo aynu ilaahay ugu dhawaanaynaa oo ilaahay inoogu naxariisanaya oo aynu ilaahay subxaana watacaala agtiisa abaal wanaagsan kaga helaynaa abaal wanaagsan kaga helayna haddii ilaahay anagana garansiiyey gudidaydi xaggan ilaahay waxa uuna garansiiyey alle waxaan ka baryaynaa in ilaahay idinkana idin garansiiyo waxa aan doonaya qaadanay ee wanaagsan ilaahay idinkana qalbigiina ha ku shubo laabtiina alla ha ku shubo laabtiina alla ha ku shubo intaasi waa hordhac hadalka soo socda ee la sheegi doono inta aanan taa u gudbin aanan ku soo dhaweynin misamada waxaan yeedhinayaa magacyadii si culimada iyo odayaashu mar labaad ay u arkaan wujuuhdii dadka baa waxaan rabaa inaan yeedhiyo magacyadii wixii iga qaldama waa afeef wixii iga qaldama ama xil xil ha noqdo qofaan xil hayo xilkiisii qalday ama magacan qalday ha noqdee raalli ha layga ahaado ko caaqil xasan xaaji maxamed dhuuxyare waa ninkaas caaqil mubaarak xaaji yuusuf xirsi caaqil cali ab cali cadaane cali dhawaaqana igu yaro dara si loo muqlo ha xaadir ku dara jaamac diiriye guuleed jaamac diiriye guuleed hay soona jaamac maxamed cabdi caaqil jaamac maxamed cabdi waa uqaal weyn caaqil jaamac maxamed cabdi caaqil cabdi cabdillaahi xaaji xasan caaqil axmed maxamed axmed maxamuud gaade caaqil saxardiid bare saalax oday cabdi maxamed cabdillaahi oday aadan maxamed seed oday maxamed ha oday oday siciid maxamuud sheekh oday jaamac ismaaciil aw aadam oday faarax cabdi cadde oday baashe suleymaan xirsi xadirmay ha oday cawil daahir cabdille maxamed axmed seed cawil xaaji aadan axmed ay cismaan ibraahim warsame hurre aadam warsame xagaa jaamac warsame xirsi ducaale caaqil xasan xaaji haarun ducaale caaqil cabdiraxmaan xaaji axmed xaaji diiriye caaqil axmed cali dhuux caaqil axmed cali dhuux waa joogaa caaqil cali cabdi cali caaqil cabdi ducaale darwiish caaqil cabdillaahi xasan dambi cismaan aadan gaargaar oday fande yuusuf haarun oday ibraahim cali shire caaqil axmed diiriye jinje caaqil maxamuud xaaji ibraahim garbiye garbiye caaqil xasan ciise wacays caaqil hindi maxamed aadam oday aadam geele nuur oday cabdillaahi cabdi axmed oday buraale aw aw maxamed aw mahad buraale aw mahad oday cali xaaji cumar qaal oday maxamed xasan faarax oday ah ma joogaa oday maxamed xasan faarax oday axmed xasan cabdillaahi maxamed maxamed daroor cawad ya guddida hawshan insha allahu tacaala aan u igmanay inaan galno inay galaan maxamuud saxardiid ar maxamuud saxardiid maxamuud saxardiid jiif caaqil maxamed jiif caaqil axmed maxamed xaaji cabdi odayaashaan horumarinaya cabdi xaashi xuseen diiriye caqil diiriye daahir caalin cabdi cabdil cabdi aadan cabdillaahi caaqil cabdi cabdi cabdi aadan cabdillaahi caaqil xirsi maxamed cilmi عاقل محمد عاقل م- عاقل احمد أو عاقل وأخو محمد عبد الله فارح ها عاقل محمد عبد الله محمد عبد الله فارح عبدي فارح نور. عبدي فارح نور شيخ محمد شيخ محمد لسه أقول ماذا شيخ محمود حاجي يوسف محمود xaaji yuusuf waa from garowe sheekh axmed maxamed sulaymaan oo ka yimid laascaanood sheekh maxamed sheekh axmed xaashi sheekh axmed xaashi waan iska dhaafaya meelaan ka yimaade ya sheekh cawil faatax shire hargeysa sheekh cabdilqani maxamed nuur qaadir maxamed nuur burco sheekh sheekh cabdillaahi cabdi cali makawi gebile sheekh cismaan cali xuseen sheekh cismaan cali xuseen hargeysa sheekh maxamed sheekh maxamed warsame dhurde boorame sheekh faarax muumin faahiye boorame odayaashuba saas bay ku dhan yihiin insha allahu tacaala culimada waa sagaal qof sagaalka culimada ah sideed ka mid ihi waxa weeyaan culimada hawsha gelaysa nin ka mid ihi waa sideed jaamacad dhigta kuleed shareeca waxa uu yidhi waxaan doonayaa maadaamaan arday how sanadkii ugu dambeeyey ku jiro daraasaad baan diyaarinayaa inaan dhegaysto qaabka wax loo loo ba loo xukumayo marka waa ka aqbalay anaguna maadaama uu wax faa'iidaysanayo faa'iidada inuu ka faa'iidaysto waa ka aqbalay inta kale insha allahu tacaala hawsha ayay u joogaan waxaan kusoo gebagabaynayaa hawshaas iyada ah kollay codkaygii intaas raalliga ahaada anoo dheereeyey oo hadal badan oo aanan lahayn aan galay aada iyo aad baan idinka dalbanaya raalli ahaanshaan iga raalli noqotaan wixii deelqaaf ah ee aan galay insha allahu tacaala iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa inuu kelmad ina yidhaahdo munaasabadan ku saabsan garaad cabdillaahi cali ciid